tirintii cutubka saddex-iyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi war waxaad dirtaa niman soo basaasa dalka reer kancaan oo aan reer binu israa'iil siinayo oo qabiil walba waa inaad nin ka dirtaan oo mid kastaaba ha ahaado amiir iyaga ku jira markaasaa muuse iyagii ka diray cidladii faaraan sidii amarkii rabbigu ahaa oo kulligood waxay ahaayeen rag reer binu israa'iil madax u ahaa oo magacyadoodiina kuwan bay ahaayeen qabiilkii reer rubeen waxaa ka tegey shamuuca ina sakuur oo qabiilkii reer simcoonna shaafaad ina xori oo qabiilkii reer yahuudana kaaleeb ina yefune oo qabiilkii reer isakaarna yigaal ina yuusuf oo qabiilka reer efrayimna hoosheeca ina nuun oo qabiilkii reer benyamiinna faltii ina raafu oo qabiilkii reer sebulunna gade'iyeel ina soodii oo qabiilkii reer yuusuf oo ah reer manasehna gaddii ina suusii oo qabiilkii reer daanna camii'eel ina gemalii oo qabiilkii reer aasheerna setuur ina mika'eel oo qabiilkii reer naftaalina naxbii ina waafsii oo qabiilkii reer gaadna ge'u'eel ina maakii intaasu waa magacyadii nimankii muuse u diray inay dalkaas soo basaasaan markaasaa muuse wuxuu hoosheeca ina nuun u bixiyey yeshuuca markaasaa muuse iyagii u diray inay dalkii reer kancaan soo basaasaan oo wuxuu iyagii ku yidhi jidkan koonfureed xaggiisa u kaca oo buuraha fuula oo waxaad soo fiirisaan dalku siduu yahay iyo dadka degganu inay xoog badan yihiin iyo inay itaal yar yihiin iyo inay tiro yar yihiin iyo inay tiro badan yihiin iyo dalka ay deggan yihiin siduu yahay inuu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay iyo magaalooyinka ay deggan yihiin siday yihiin inay xerooyin deggan yihiin iyo inay qalcado xoog badan ku jiraan iyo siduu dalku yahay inuu barwaaqaysan yahay iyo in kale iyo inuu dhir leeyahay iyo in kale haddaba dhiiranaada oo dalka midhihiisa keena oo wakhtiguna wuxuu ahaa xilliga uu canabka hore bislaada haddaba iyagii way tageen oo waxay soo basaaseen dalkii tan iyo cidlada siin iyo ilaa roxob oo ku taal meesha xamaad laga galo oo waxay tageen xagga koonfureed oo yimaadeen xebroon oo axiiman iyo sheeshay iyo talmay oo reer canaaq ahaa ayaa halkaas degganaa oo xebroon waxaa la dhisay goor toddoba sannadood ka horraysa intaan la dhisin socon oo masar ku taal oo haddana waxay yimaadeen dooxadii eshkol oo halkaasay ka goosteen laan rucub canab ahu ku yaal oo waxay ku qaadeen ul laba nin u dhaxaysa waxayna keeneen midho rumaan iyo berde ah oo meeshaas magaceeda waxaa la odhan jiray eshkol rucubkii canabka ahaa oo ay reer binu israa'iil halkaa ka goosteen aawadiis oo markay afartan maalmood dalkii soo basaaseen dabadeed ayay ka soo noqdeen markaasay tageen oo muuse iyo haaruun iyo shirkii reer binu israa'iil oo dhan ugu yimaadeen cidladii faaraan iyo tan iyo qaadeesh oo iyagii iyo ururkii oo dhan war bay u keeneen oo waxay soo tuseen midhihii dalka oo muuse bay u warrameen oo waxay ku yidhaahdeen annagu dalkii aad noo dirtay waan gaadhnay oo hubaal wuxuu la barwaaqaysan yahay caano iyo malab oo midhihiisiina waa kuwan habase yeeshee dadka dalka degganu waa xoog badan yihiin oo magaalooyinkuna dayrar bay leeyihiin waana waaweyn yihiin oo weliba waxaannu halkaas ku soo aragnay reer canaaqa oo reer camaaleqa waxay deggan yihiin dalka xaggiisa koonfureed oo reer xeed iyo reer yubuus iyo reer omorna waxay deggan yihiin buuraha oo reer kancaanna waxay deggan yihiin badda agteeda iyo webi urdun dhinaciisa markaasaa kaaleeb dadkii ku aamusiyey muuse hortiisa oo wuxuu ku yidhi war haddiiba ina keena aynu dalka qabsannay waayo annagu waynu karaynaa inaynu ka adkaanno laakiinse nimankii isaga raacay waxay yidhaahdeen war annagu dadkaas kuma kici karno waayo way inaga xoog badan yihiin oo iyagu dalkii ay soo basaaseen ayay reer banu israa'iil war xun uga keeneen oo waxay yidhaahdeen dalka aannu dhex marnay oo soo basaasnay waa dal cuna dadka deggan oo dadkii aannu ku aragnay oo dhammuna waa dad aad u dhaadheer oo waxaannu halkaas ku aragnay dad waaweyn oo xoog badan oo ah raac canaaq oo ka yimid dadkii waaweynaa oo xoogga badnaa waxaannu isula yaraannay sida kabajaan oo kale oo hortoodana sidaas oo kalaannu ku ahayn